بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وينصب الجسر بالامتراء كما أتى في محكم الأنباء يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه waxaynu maraynaan filayaa wannaaru waljannatu xaqun waynu sheegnay jisrigaa jahanamo dul maraya amba siraadka wayunsabu aljisru bilamtiraa'i waxaa la taagi doonaa la dhigi doonaa jisriga amba biriishka bilamtiraa'i shaki la-aan kamaa ataa sidii ku timi fii muxkami alanbaa'i aayaadka muxkamkaa amba qur-aanka muxkamka ah yajuusuhu nnaasu dadku way kaga tallaabayaan calaa axwaali xaalado iyagoo ku sugan midba sibuu uga tallaabayaa biqadri kasbihim min alacmaali siday uga tallaabayaanna waa qadarka iyo inta ay kala leeg tahay acmaashay kasbadeen shaqooyinkaay qaban jireen daaco iyo macaasi siday kala ahaayeen fa bayna mujtaazin ila aljinaani wa musrifin yukabu fi nniiraani labay u qaybsami doonaan mid tallaaba oo biriishkaa ka tallaaba oo siraadka ka gudba oo jannooyinka xaggooda u gudba wa musrifin yukabu fi nniiraani iyo mid musrifa oo naftiisii ku talax tegey oo ku dembaabay oo dembi ku halaagay yukabu fi nniiraani kaas oo lagu tuuraayo weji weji loogu tuuraayo fi naari fi nniiraani naaraha lagu tuuraayo musrifka waa qofka caadaystay macaasida iyo xumaanaha qofka caadaystay weeye wannaaru waljannatu xaqun waannaaru waljannatu xaqun naarta iyo jannadu waa xaq waa dhab waa way jiraan waana waajib in la rumeeyo waxaana isoo hoosgelayaan aliimaanu biاlyowmi alaakhir waxyaabahan aynu taxayno ee uu ka mid yahay miisaanka asiraad uu ka mid yahay nashru saxaayif ay ka mid tahay waxyaabaha lasoo taxay oo dhami waxay ka mid yihiin aliimaanu biاlyowmi alaakhir maalinta aakhire in la rumeeyo waxyaaba aakhiro dhacaya waxaa ka mid ah annaaru waaljanna jannada iyo naartu waa xaq inay jiraan in la rumeeyo inay xaq tahay wahumaa labadoodu mawjuudataani hadda way jiraan way abuuran yihiin laa fanaa'a lahumaa dhammaadna ma laha xilli ay dhammaanayaan ay soo afmeermayaan ma jirto wannaaru naartu waljannatu jannadu xaqun xaq weeyaan wahumaa labadoodu mawjuudataani way jiraan laa fanaa'a lahumaa ma dhammaanayaan saddex masalaa meesha ku jira masalada koobaad waxay tahay jannada iyo naartu inay xaq tahay dadka qaar baa diidan oo janno iyo naar waxaa la yidhahdaa inaanay jirin ereyadan aljannatu wannaar ee ku soo arooray nusuustuna waa macnayaal uun looga jeedo qofku markuu xaalad fiican ku jiro uu iska degan yahay oo xaaladdiisu isku dubadhacsan tahay oo warwar iyo walbahaar aanay ku jirin jannada la sheegay waa taas marka qofku uu xanuunsanayo amba uu dhibaataysan yahay amba uu warwarayo amba naftiisu aanay deganayn xilliyadaasina waa naarta la sheegaa waa taasun laakiin janno meel ku samaysan oo dadku ay gelayaan oo qolan lehoo dabaqaya lehoo barwaaqo lehoo la cunayo la cabaayo la seexanayo la degayo waxaasi wax jira maaha iyo naar noocaas oo kale ah oo dhibaatadeedii iyo dab iyo olol iyo imtixaan uu yaallo ma jiraan ee xaaladaha qofkee kala duduwan ee haddii uu wanaagsan yahay xaaladiisu ay fiicanto maysuurulxaal uu yahayna waa ehlu janno oo jannada la sheega waa taas haddii xaaladiisu aanay wanaagsanayn oo waxoogaa uu dhibaataysan yahayna naar buu ku jiraa caynkaasay qabaan nimanka falaasifada baa sidaasu badan qofku marka had iyo jeer waxyga uu ka fogaado culuum kale uu xoogga saaro ama maskaxdiisa iyo caqligiisoo keliya uu ku ekaado meel daran buu qofka kala dhacdhacaya muhiimaddu waxay tahay inaku waxaynu sugaynaa naartu inay xaq tahay ay jirto ilaahi subxaana wa tacaala uu abuuray muwaasafaad ee tilmaama ay leedahay wasfu ljannati wannaar jannaduna caynkaas oo kale inay tahay inay yihiin mawjuudataani waa masalada labaad mawjuudataani way jiraan oo hadda way abuuran yihiin waa masalo kale oo ma markaa dadka la kala xisaabiyo ayaa jannadii iyo naartii la abuuraya oo dadka intay ehlu naar noqotona naartaa loo abuuraya markaasay gelayaan wixii ehlu jannaana sidaasoo kale mise haddaabay sii jiraan maya hadday jiraan oo hadday abuuran yihiin sida aayaadka iyo axaadiistu ay tilmaamayaan taasna in la rumeeya waa waajib jannadu way jirtaa oo way abuurantahay hadda naartuna way jirtaayoo hadda way abuuran tahay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam labadaba axaadiis fara badan oo mufasala oo faahfaahsan buu ku sheegay laa fanaa'a lahumaa ma dhammaanayaan haddii naarta la galo amba muddo gaaban ha lagu jiro oo qofku muddo gaaban ha ku jiro ciyaadan billaah amba muddo dheer ha ku jire weligeed naartu way jiraysaa khaalidiina fiiha dadka naarta galay iyo dadka jannada galay way kala duwan yihiin qofku haddii janno uu galo kama soo baxo muddo looma qabto mar haddii qofku jannada uu galay uu ku waaraya weligii wuu ku jiraya laakiin dadka naarta galaa way kala duwan yihiin oo qaarna way ku waarayaanoo weligood ka soo bixi maayaan oo waa wixii keen sababta naarta ay ku galeen ay keentay gaalnimo iyo shirki laakiin wixii macaasi ku galay iyo caqiida xumaan iyo bidco iyo fawaaxish iyo ijraamka iyo fujuurka xumaanahan caadiga ah ee dunuubta la galo ee gaalnimada ka sokeeya siday u kala badan yihiin dadku ayay ku kala raagayaan midbayn buu ku jirayaa midbayn buu ku jirayaa qaar iyagoo xilliga aan dhammaysan baa biraxmati arxam araaximiin uu kaga soo saaraya ilaahi subxaana watacaala qaarkoodna xilligii loogu talagalay markay gaadhaan baa laga soo saaraya iyagoo maaragtay shaaxiday oo dhuxusha oo kale aada moodo sida rasuulka calayhi isalaatu wasalaam uu sifeeyey kuwa ku waaraya weligood naarta way ku jirayaan ee gaalnimo u galay weligood naarta way ku jirayaan kamana soo baxayaan iyaguna dhammaan maayaan oo idlaan maayaan naartuna dhammaan mayso masalada ah fanaau ljannati wannaar ragga qaar baa waxay qabaan naartu inay dhammaanayso qaarna waxay qabaan naarta iyo jannaduba inay dhammaanayaan qowlka saxda ahina wuxuu yahay naarta iyo jannadu midna ma dhammaanayso naarta iyo jannadu midna dhammaan mayso waxay leeyihiin marka qofku muddo dheer meesha uu ku jiro ee naarta sanawaat wa sanawaat laabisiina fiiha axqaaban axqaab waa sanawaat cadiida madiida sanawaad ciiddaa ka badan marka qofku meesha uu ku jiro waxa weeyaan wuu iskala qabsanayaa naartii isagiibaa qayb naartii ka mida noqonaya dhuxul dhuxulaha ka mida iyo kulayl kulaylada ka mida ayaabuu iska noqonayaan waxba yeeli dabkani waxba yeeli maayo oo naarti waxba yeeli mayso marka isaga iyo naartiba meesha waa laga saaraya waa la masaxaya jannaduna waa caynkaasoo kale yidhaahdeeno qofku markuu muddo ku jiro meesha barwaaqada ah marka dambe macaankan iyo barwaaqadan iyo jannadan iyo waxyaabahan baa qofka si ku noqonaya dabeete dhadhankii iyo macaankiibaa ka guuraya raaxad iyo wixiibaa ka soo idlaanaya dabadeedna isaga iyo jannadiiba meesha waa laga saaraya waa qowl baatila oo baciida qur-aanka iyo sunnuhuna meel ay ku sheegeen ay ku ishaareen ma jirto waxaa loo tiiriyaa bacd salaf ridwaan ullaahi calayhim inay sheeg sheegeen hadallo noocaas oo kale cabdullahi bin mascuud oo kale layaatiyana calaa jahannama zamaanun takfiqu abwaabuha laysa fiiha axadu wadalika bacda maa yalbasuuna fiiha axqaaba cabdullahi bin mascuud wuxuu leh radi allahu tacala canhu uu laga sheegay ma odhane waxaa iman doonto maalin maalmaha ka mid a oo jahannama albaabada isku garaaci doonto madhnaan aawadeed oo cidi aanay ku jirin waana marka dadku ay ku jiraan sanawaad fara badan sidaasaa cabdullahi bin mascuud laga sheegay waxaa kaloo laga sheegay shacbi jahannama jahannamu asracu daarayni cumraanan wa asracuhumaa kharaaban jahanami labada daarood daarta jannada iyo daarta naarta waa labada daarood ta horbuuxsamaysa xagga cimraanka iyadaa la horbuuxinaya labada dadka marka naarta ay galaan wixii la gelinayaa ee naarta xaggooda la qabadsiyaa jannada la gelayaa buu leeyahy hadhow kharaabkeeda iyo baaba-eeduna tuu soo horeynaya waa jahanama oo jahanamo way dhammaanaysaa way baaba-aysaa laakiin sida uu tilmaamay imaam albani raximah llahu tacaala iyo ibnulqayim iyo ibnu taymiya iyo culimo fara badan oo kale axad min asalaf oo ay ka sugnaatay inay naartu dhammaanaysaa ma jirto bikulli xaal min alaxwaal waa aqwaal aan jirin aan sariya raatoona lahayn waxaa loogu laaban karaa kitaabka uu leeyahay ibnu taymiya laftiisa alraddu calaa man qaala bifanaai اljannati wannaar waxyaabaha cajaa'ibka waxaa ka mid ah ibnu taymiya kitaabkaasuu qoray wuxuu kaga hadlayaa wuxuu naqdinayaa uu radinayaa dadka sheegtay inay naartu dhammaanayso amba jannadu ay dhammaanayso amba labaduba ay dhammaanayaan haddana qolyihii ibnu taymiya ay ishayeen raggu de hadduu isqabto meelo badan buu isla jiidhayaa dadka ibnu taymiya ishayeen waxaa ka mida rag fara badan oo sheegay ibnu taymiya inuu qabay inay naartu dhammaanayso ama jannadu dhammaanayso hadda kitaabkan buu leeyay waa kitaab kutubta ugu miisaanka badan leh ee masaladan ka hadlaysa waxaa ka mid a quduumu kataa'ib aljihaad ligaswi ahli ahli zandaqati walilxaad waa nin mucaasir raaji cabdilcasiis raajixi baa qoray wuu ma- waa matbuuco wuu yaallaa isagoo b d f na waa la helayaa isna wuxuu ka hadlayaa naarta iyo jannadu inaanay dhammaanahayn kow waxaa kaloo u difaacayaa ibnulqayim iyo ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhima inaanay eh, masaladaasi aanay qabin oo lagu been abuurtay waxaa ka mid a kutubta muhiimka tawqiifu lfariqayn calaa khuluudi ahli daarayn lilkarami ashaafici alxambali almaqdasi saddexdaa kitaab baa ugu muhimsan kitaab kaloo siyuud uu leeyahay baa jira laftiisiyo oo meel fiican isna uu kaga soo hadhayo naarta iyo jannadu miyay dhammaanayaan mise ma dhammaanayaan ma dhammaanayaan ijmaac aayaad iyo axaadiis iyo ijmaacba uu keenaya wannaaru waljannatu xaqun wahumaa mawjuudataani laa fanaa'a lahumaa wannaaru naarta waljannatu jannadu xaqun waa xaq wahumaa labadoodu mawjuudataani way jiraan laa fanaa'a lahumaa mana dhammaanayaan وxawd khayr الkلq xaq wbih اlimaan bاlyوم الآkhir waxaa ka mid a alimaan bاlxawd xawdka in la rumeeyo waxawd khayr الkhalqi xaqu nebiy llaahi mxamed عalaيه الsalaaةu wasalaam xawdkiisa iyo balligaas weyn ee la siiyey xaqun xaq weeyaan wa bihi yashrabu fi اlأkhrى wa bihi isaga ay yashrabu ay ka cabayaan fi اlأkhrى aakhiro jamiicu xisbihi xisbigiisa oo dhami xisb mustafa sala allahu calayh wasalam amba xisb ullah ilaahay subxaanahu watacaala dadka xaggiisa xiga ee xisbigiisa ayuunbaa ka cabaya maalintaas waxawdu khayri lkhalqi xawdka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay khalqiga kii ugu khayrka badnaa xaqun waa xaq wa bihi isaga ayay yashrabu ka cabayaan fi lukhraa ay fi laakhira aakhiro jamiicu xisbihi sida raajixa ah inaa acطaynaaka alkowhar fasalli lirabbika wanxar inaa acطaynaaka alkowhar kowharka waxaa looga jeedaa waa xawdka nebiga calayhi salaatu wasalaam xawdku waa balli weyn oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sifeeyey oo ballaadhan oo qofka hal mar ka cabaa weligii aanu weligii aanu haraadahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy xawdii masiiratu shahrin maa'uhu abyadu min allaban wa riixuhu atyabu min almisk wakiisaanuhu ka nujuumi الsamaa man shariba minha falaa yadma'u abada rawahu lbukhaari wuxuu leeyay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam xawdkayga iyo balligaas laga cabaye aakhiro dherarkiisa iyo ballaciisa iyo intuu leegyahay bil baa loo kala soconaya koona ilaa koonaha kale waxyaabahan yarre maaragtay aynu xorfadahan yarre aynu qodqodno kale maaha bal bil baa loo soconaya koonaha ilaa koonahaas kale bil baa loo soconaya biyihiisu abyadu min allaban biyihiisu waxay ka cad yihiin caanaha wa riixuhu atyabu min almisk caraftiisa iyo udgoonkiisuna miskiga wuu ka udgooyi wa kiisaanuhu ka nujuumi الsamaa weelka lagaga cabayo koobabkiisuna waa xidigahaas oo kale lama tirin karo yani meeshii lagaga soo aadaba koob baa yallo waa lagaga cabi karaa man shariba minha falaa yadma'u abada marka ninka maalinka badaa weligii ma haraadayo biyaheennu waa icabo igu soo noqo waa la kabanaya waad dhaqaaqaysaa waad raadaysaa haddana waad doondoonanaysaa dee adduunkaa iska wada caynkaasoo laguma kaaftoomo oo laguma baahi baxo sidoo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay maalin kale oo maalintii uxud asxaabtii uu aasay nimankii shuhadada ahaa ee gaaladu ay laayeen ee ku shahiiday dagaalka ayaa wuxuu leeyahy saxaabigu sallaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam calaa qatla uxud rasuulku wuxuu dul istaagay uxud dadkii la laayey ayuu dul istaagay rasuulku calayhi salaatu wasalaam uma sacida almimbara kalmuwadici lilaxyaa'i waalamwaat dabeetana wuu istaagay mimbarkuu fuulay rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadal dheer buu jeediyey hadalkaas oo loo qaatay dadkii dhintay iyo kuwa noolba rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu sii sogootinayo si nin sii socdo oo kale dabeed rasuulku wuxuu yidhi hadal dheer buu rasuulku uu sheegay maalintaas uu jeediyey hadalkiisii waxaa ka mid ahaa inii faradkum calى اlxawd wa ana cardahu lima bayna aylata ilى اljuxfa inii lastu akhsha calaykum an tushrikuu bacdii walaakinii akhsha calaykum اddunya an tanaafasuu fiiha wataktatiluu fatahlikuu kama halaka man kaana qablakum rawaahu اlbukhaari wa muslim wuxuunbaa aynu uga jeednay xadiiska waxa weya rasuulku wuxuu leeyahy ceelal yaan idinku ahay ee darkaas weyn ee xawdkaa waan idinka sii horeeya waan idinku sugayaa idinkuna waa ugu imanaysaan ballaadhkiisuna inta aynu sheegnay amba sanca iyo iyo maxaanku idhaahdaa madiine inta isu jiraan amba sham iyo madiine isu jiraan adiga miisaanka la saaraa waxa weeyaan saa rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu sheegay bil baa loo kala soconaya weliba ninka faras dheeraynaya saaran ayaa intaa uga soconaya maalinta qiyaama waxaa dhici doonta dadka muslimiinta ee xaggaas markay soo maraan dhibaatada iyo kadeedka iyo carasaadka markay soo maraan meesha ay muslimiintu ku yaacayaan u biyo doonanayaanay haraadka ula tegayaan waa meesha dabeed rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummaddiisoo keliya ka cabayse dad ummatu muxamed ka mid ah oo kusoo yaacaya oo kusoo qamaamaya biyaha ayaa laga celinaya dadku isku celidhi maayaan oo wuu deeqayaa ummatu muxamed say u badan tahay u ballaadhan tahay oo intaas oo qarni intaas oo qarni ay jirto haddana qof kasta meel bannaan buu kaga soo aadaya halkaasuu ka cabaya laakiin waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay dad ummatu moxamed ka mid ah oo ku soo yaacaya oo raba biyaha inay ka cabbaan in laga celin doono waxaa lagu celin rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mida uu ku sheegay in diintiisi ay wax ku soo dareen waxaan diinta ka mid ahayn inay kusoo dareen ay diin ka dhigeen dadka ahlulbidaca ay ka cabi maayeen markaa meesha la yidhaahdo xawdka nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu leey ragaan garanayo oo aan u jeedo ummaddayda inay ka mid yihiin aan arko ayaa malaa'igtu ay ka celinaysaa dabeed rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi waan la hadlayaa malaa'igtii waxaan leeyahay asxaabi asxaabi dee dadkan waa ummaddaydii maxaa u celinaysaan waxay igu odhan doonaan laa tadrii maa axdaduu bacdak gadaashaa waxay la soo darriyeen iyo waxay keensadeen oo diinta ay ku soo dareen kama warhaysidoo u kaadi halkaa waxaa laga qaatay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inaanu qeybka iyo waxyaabaha maqan aanu ka warhayn maadaama dadkan waxaa lagu celinaya aanu garanahayn ooas ay u sheegayaan malaa'igtu waxay ka odhanayaan dadkani waxay sameeyeen ee dembiyada ay galeen markaad dhimatay kadib ay la yimaadeen diintii siday u bedeleen iyo waxyaabaha ay kusoo dardareen kama warhaysid markaa iska fadhi waa la celinaya nimankaasi gafuurkaa lagu dhufanayaa ka cabi maayaan xawdka nebiga calayhi salaatu wasalaam marka waa ahmiyadda ay leedahay qofka muslimkaahi inuu ku ekaado waxyiga alkitaab wasunna kitaabka iyo sunna qofka muslimkaa inuu deeqo oo waxyaabaha kale maanta lagu dawakay uu qofku aan u hanqaltaagin oo culuum iyo macaarif aanu ka raadsan kada liwaau lxamdi kada kada lahu liwaau xamdin yunsharu wa taxtahu ruslu jamiica tuxsharu kadaa sidaas oo kale lahu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay liwaau xamdin liwaau lxamdi ay ahayd calanka mahadnaqa calanka astaantiisa iyo calaamadiisu ay tahay mahadnaqa ilaahay subxaana wa tacala inuu mahadnaqo yunsharu waa la fidinaya rasuulkaa loo fidinaya loo faafinaya oo loo kala bixinaya wa taxtahu tuxsharu arusulu jamiican saas isu raacaya beedku wa taxtahu calankaa hoostiisa ayaa tuxsharu kusoo lagu soo ururinayaa arusulu rususha iyo ambiyada jamiican dhammaantood ambiyada oo dhammina waxay hoos taagan yihiin calanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu hayo calanka horeen usoo sheegnayo liwaaga waxyaabaha loo isticmaalo waxaa ka mid a hogaanka qofka hogaanka ee qaa'idka ee dadka hogaaminaya meesha uu joogo si loo ogaado calankaasaa loo dhiba markaa qofka hogaanka ah ayaa gacanta ku haynaya waxay tilmaamaysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam fadligiisa iyo mudanihii inuu yahay nebiyullaahi aadam ubadkiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka koobaad inuu yahay cidi aanay ka horreyn calankaasaa loo dhiibayaa goormuu dhacayaa ma shafaacada kadib uu dhacay mise shafaacada wuu ka horreynaya waa masale kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam khasaa'is fara badan buu leeyahay waxyaabo uu gaar leeyahay isagu oo cidi aanay la qabin oo cidi aanay la lahayn tan baa ka mid a shafaacada oo laba jeera ayaa ka mid a rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay anaa sayidu waladi aadama yowma alqiyaama yowma alqiyaamati walaa fakhra mudanaha iyo number one-ka ka koobaad ee ubadka nebiyullaahi aadam uu dhalay ayaan ahay walaa fakhra kuna faani maayo wa biyadii liwaau lxamdi walaa fakhra gacantaydana waxaa la soo gelin doonaa maalintaa qiyaamaha liwaau lxamdi calanka mahadnaqa walaa fakhra faanna ma jiro oo ku faani maayo wamaa min nabiyin yowmaidin aadam faman siwaahu ilaa taxta liwaa'i nebi kastoo ambiyada ilaahay ka mida nebiyullaahi aadam iyo kuwa kaleba waxay soo hoosgelayaan oo ay ku soo faylayaan calankayga hoostiisa wa ana awalu man tunshaqu canhu alardu walaa fakhra waxaanan ahay marka dadka suurta hore la afuufo ee suurta labaad la afuufay dadku ay wada dhintaan soo noolaynta suurta saddexaad marka lagu dhufto qofka koobaad ee uu ka dilaacayo qafriga iyo xabaashu ay ka dilaacayso ee soo noolaanaya ee soo baxaya kaasina waa aniga walaa fakra xadiiska tirmidi baa wariyey qaybo ka mida waxaa wariyey imaam muslim raximah allahu tacaala markaa meesha waxaa lagu tilmaamayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam calankiisa waa masiyadiisa iyo qiimaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu leeyahy fadligiisa muujin la muujinayo dadku inay ku daba faylaan oo ay ka dambeeyaan oo qiimihiisa iyo qadarintiisa ay u ogaadaan liwaa alxamdi baa loo dhiba rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku celceliyey walaa fakra walaa fakra faana ma jiro qofka muslimka ahi wax wanaagsan masaladan rasuulku wuxuu sheegay waa masale sharciya inuu yahay ka ibni aadamka ugu khayrka badan leh waa masale sharciya waa in la ogaado waan idiin sheegaya masale sharci ahaan baan idinku sheegaya ee ku faani maayo leanna qofka muslimkaahi faanka ma geyo waa ceeb qofka muslimkaahi inuu faano oo uu issheegsheego oo uu isbuunbuuniyo amba si toosa amba si dadban ceeb weeyaan dadka qaar baa ilaa sheekada markay sheekaynayaan ilaa naftiisa uu soo mariyo aanay sheekada uba bixin waa haqiil waa ka imaam imaam imaam shaafici raximah llahu tacaala uu ka cawdayo kaa haqiil baa la dhahdaa waa mid culusoo dhinaca uu kaa xigo dhankaagaasi wuu dhacayaa buu ihi leanna qofku hadduu iska sheekayo caynkan baan ahay halkaasaan ka tuuray halkan baan kaga dhuftay anigu saasaan sameeyaa anigu waxaan baan neceb ahay macno badan samayn mayso qofka muslimka hadduu xataa qof karaamaya qiimale uu yahay oo shaksi wanaagsan amba caabida amba caalima amba dadka waxtara hadduu yahay sheeg sheegitaankiisu afkiisa kuma wanaagsana haddayba tahay in la sheeg sheego inay cid kale afkiisa ka soo baxdaa bay ku fiican tahay markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu kusoo celceliyey walaa fakra masaa'ilkan aan uu sheegayo ayaa waxay yihin masaa'il sharciyo loo baahanya in la sheego ee u sheegi maayo ama ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam laisku ammaanayo liwaau lxamdi ma calan caadiyo xaqiiqa ah oo la arkayo muuqdaa mise waa calan macnawiyo waxun baa loo jeedaa liwaaani calan meel taagani ma jire waa rasuulka iyo qiimihiisa sida saxda ah waxa weeyaan waa liwaa xaqiiqi ah waa calan caadiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo dhiibayo كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى حليهي كذا سلا سوكله له رسولك حليهي الشفاعة العظمى شفاعة وين يرقد وين إلهي سبحانه وتعالى ولا تقايو إدتك سوكله هذا كما قد خصه الله بها سيدة إلهي وقار يلي تكرما ماموس رسولك وكما ماموس أيوه shafaacada rasuulku wuxuu gelayaa uu qabanayaa min bacdi idni illaah ilaahay markuu u ogolaaday kadib laa kamaa yaraa ma aha siday u arkaan kullu qubuuriyin mid kastoo xabaalo jooga oo iftaraa cala allah ilaahay subxaanahu watacaala ku been abuurtay shafaacadu way sugan tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu ergeynayaa ee dadka saalixiintahay way ergeynayaan mujaahidiintu way ergeynayaan qof kastoo ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa weji iyo maamuus ku lihi ergadiisa ilaahay subxaanahu watacaala waa aqbalaya ilaa min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa laakiin labadaas kadib weeyaanu waa marka ilaahay subxaanahu watacaala uu qofka u raali uu ka noqdo oo dabeetana ogolaanshiya ilaahay uu ka helo waxaa ka horaysa qofku qof fiican inuu yahay oo raalli ahaanshiya ilaahay haysta oo ilahay aan u cadhaysnayn qof maaragtay macaasi aan la iman hadduu la yimina loo soo dhaafay qof wanaagsan oo toosan oo mustaqiima qof caqiido wanaagsan inuu qofkaasi yahay qof daacaadka ilaahi subxaanahu watacaala ka soo baxay oo ilahay raalli ka yahay raalli ahaanshiya ilahi waxaa lagu helaa ijtinaa maxaan ku dhahdaa imtihaalu awaamir waijtinaabu nawaahi qofka awaamirta inuu la yimaado muxaramaadkan inuu iska ilaaliyo wax kale maaha qofka noocaasiya ee taa la yimaada raalli ahaanshiya ilaahay buu haystaa haddana isagoo taa haysta iska bilaaban maayo shafaacada eh ilaahay waa inuu u ogolaadaa qofka inuu qofkaas shafeeco u galo ubadku waxay u shafeeco qaadayaan waalidkood waalidku waxay u shafeeco qaadayaan ubadkooda dadka saalixiinta hay sidaasoo kale laakiin shafaacada ugu muhiimsan ibni aadam uu galo rasuulka calayhi salaatu wasalaam gelaya markaa shafaaco lama diidi karo laakiin shafaaco waxaan ahayn baa la diidi karaa oo qofka halkan iska joogaa maanta inuu dhahda anaa ku shafaaco qaadaya iska walaaqa waxaaga ka loo shafeeco qaadayaana waa inuu toosan yahay wax u shafeeco qaadayaana waynu toosayeen ka loo shafeeco qaadayaa qof muslima oo mustaqiima oo hafawaad iyo macaasiyo dhacdhac leh ilaahu dhacdhacaa ka dhaaf qofka in lagu yidhaahdo weeyaan ka qaadayaana ee shafaacada gelayaana qof toosan oo mustaqiima oo caqiidadiisu ay suuban tahay oo ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa iska ilaaliyo o iska dhowray waa inuu yahay laakiin labadeennaba waan isla walaaqanaynaa xisaabteenna inoo wad xumaanteenna inoo walaaq aakhiro soo maaha aniga weydii cid kula hadli kartaa ma jirto haddii malag kula hadlo iyo haddii naar lagu geeyo iyo haddii xisaab kale ay timaado wuxuun baad tidhaahdaan hebel baa sheekhiigu ahaa midda la diidan yahay waa midaas ogolaansha ilahi subxana wa tacala tuu le markaas laa kamaa yaraa kullu quburiyin iftara cala allah tuu ujeedaa taas wey yashfacu awala ila araxmaani fii fasli اlqada bayna ahli اlmowqifi yashfacu awala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka ergeynayaa ugu horeyn wuu u ergeynayaa ila araxmaani ilaahay muxuu uga ergeynayaa fii fasli اlqadaa dadka in la kala saaro bayna ahli اlmowqifi dadka mowqifka taagan ee isla alaamaya ee jalcabaaday ee maxaanku idhaahdaa dhinacay u socdaan garan waayey ee cadceedda ku kululaatay mowqifka la taagan yahay carasaadka qiyaamaha ayuu ka hadlayaa wuxuu leeyahay rasuulku shafeecadiisa koobaad waxa weeyaan ilaahay inuu dadka u weydiiyo ilaahay ou dadkan kala xisaabi oo kii naarle naartiisa ha tago kii jannale jannadiisa ha tago dadku marka mowqifka la keeno ee suurta la afuufo ee ardulmaxshar la sameeyo ee ardulmaxshar ay isugu yimaadaan cadceeddaa la soo dhoweynaya dadka halkaa kadeed iyo itixaan baa ugu dhammaanaya cadceeddu markay soo dhawaato miil baa la soo istaajinayaa dadku way dhididayaan dhididkaa ka dhacay qof kastaa camalkiisu intuu leekaa in leego dhididaa ka dhacaya mid boqonhu istaagaya dhididkiisu mid bawdada mid dhudhunka mid guntixidhadka mid caloosha qaar dhididkoodaa qarqinaya dhididku waxaynu naqaanaa hadduu kaa dhaco dhulkaa liqa laakiin maanta dhulku liqi maayo xabadda kaa dhacdaaba way taagnaanaysaa ma faafayo ma fidayo biyaha waa taqaanaan haddii halkaa biyo lagu shubo biyahaas kor uma kacaan ee xaggaasi xaggaasay kala qabtaan laakiin maalinta qiyaamaha xaaladdu way ka duwan tahay oo qawaaniinta iyo xeerarka adduunka maanta xukumee maamula ee jaadibiyaddan iyo biyahaasi ma isma taagi karaan iyo xisaabahaas ma shaqaynayaan biyahaasi amba dhididkaa kaa dhacaya wuu isdul fuulayaa tii soo dhacda wata kale fuulaysaa qofka dhididkiisibaa wuxuu noqonayaa bad amba biyo saa u taagan oo inta camalkiisa uu leegyahay u soo gaadha qaarkoodna wuu halaagayaa oo wuu qarqinayaa qaar dhuuntuu istaagayaa qaar garbuhu istaagayaa qaar xundhurtuu istaagaya dadka macaasitoodu ay yar tahay waxaa laga yaabaa dhudhummada hoose iyo boqonaha iyo meelaha inuu istaagaa laga yaabaa dadku markaa bal ka warran dhididka intaa leeg muxuu ka dhacay waa meel xaaladdu ay adkaatay xilliga yar kulaatay idinka arkay waan waxayna haysta dhididkii inaga dhacay baa wuxuu noqonayaa dadka qaarkood qofka dadka ugu yaree ugu sahlan waa dadka dhididkooda intuu dhaco boqonaha iyo dhudhummada iyo waa baaldiyo waa baaldiyo foostooyin dhididaa qofkii ka dhacaya markaa waxyeelada iyo maalintaa carasaadka iyo dhibta ka taagan ciyaadan billahi subxaana wa tacaala ayay tilmaamaysaa markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadku markay cawdaan inoo geeya ambiyadii nebi hebel baa loo tegayaa haddana nebi kalea loo tegayaa haddana nebi kalea loo tegayaa marka u dambaysa ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam loo imanayaa markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka codsanaya ka dalbanaya ilaahay wuu sujuudaya wuu ammaanayaa ammaano aan hadda igu soo dhacayn buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam leeyay oo ilaahay markaa igu ilhaaminayaan ilaahay ammaani doonaa markaasuu ilaahay ii ogolaanaya inaan hadlo markaasaan hadlaya waxaan weydiisanaya ilaahay in dadka la kala saaro markaa taas waa ta koowaad waa ashafaacatu aluulaa amba ashafaacatu alcudmaa shafaacada weyn yashfacu awala ila araxmaani fii fasli alqadaa bayna ahli lmowqifi wuxuu leeyahay yashfacu awalan rasuulku wuxuu u shafeeco qaadaya u shafeeco ula tegayaa ila araxmaani ilaahay wuxuu ka shafeeco qaadayaa fii fasli alqadaa dadka kala saaritaankooda oo garsoorka in loo dhigo bayna ahli lmowqifi dadka mowqifka taagan ardu lcarasaat amba ardu lqiyaama amba ardu lmuxaasaba amba ardu fasli lqadaa meesha dadka u taagan in la kala saaro qof kastaaba wuxuu lahaa in la mariyo min bacdi an yatlubaha annaasu kadib dadku marka ay ka doonaan ilaa kulli uli lcasmi lhudaati alfudalaa ambiyadii ilaahay ululcasmiga oo dhan markay u tagaan alhudaati dadka hanuuninayay alfudalaa qiimaha badnaanba hanuunsanaa ee qiimaha iyo fadliga lahaa markay u tagaan si aynu sheegaynay nebi aadan baa loo tegayaa ambiyadaasaa loo soo wada maraya ululcasmiga ninkii ululcasmigu sheegnay in laisku khilaafsan yahay oo aan laisku waafaqsanayn ma shantan la sheegayba ma ambiyada oo dhanba ma intii jihaadka la saarayba ma in kalaa way ninkii hore soo sheegnay marka adigu waxaa loo jeedaa xadiiskii dheera rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayey ambiyadii markaa saa loo soo maro nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dambaynaya marka kadib marka ambiyadaasoo dhan laga soo quusto ee nebi kastaaba uu cudur daarto udhaanuu dembi baan galay maanta ilaahay wuu cadhooday cadho aan weligiiba cadhoon maanta wax alaaliya waxaan ka qaban karayaa ma jirta hebel u taga waxay ku soo afku haysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa haaniyan marka labaadna yashfacu waxaa rasuulku uu ka ergeynayaa fi istiftaaxi daari naciim dadka in loo furo daari naciim jannada nicmada daarteeda in loo furo liuli lfalaaxi dadka maalintaas ayaanka badan leh dadka maaragtay liibaanay ina falaaxana wa najaaxana falaaxu maalintaas meeshuu yaalla waa halkaas dadka liibaanta leh ee maalintaa naar ka badbaadee janno galay ee jannada loo qoray markaa qofka dadka la yidhaha xaggaa jannadii qabta oo ehlu jannaad tihiin jannadii oo xidhan baa la tegaya marka oo albaabadeedu qufulan yihiin markaasaa rasuulku calayhi isalaatu wasalam ilahay mar labaad ku noqonaya ilaahay buu ammaanaya wuu u sujuudaya ilahay buu markaa weydiisanaya markaa in loo furo jannadii markaasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo ogolaanaya qofka koobaad ee jannada gelaya loo furaya waa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam taasina waa midda labaad haadaani haadaa taasi waa taase midda waad iga haysaaye wa haataani shafaacataani labada shafeeco qad khasata qad khusataa bihi bilaa nukraani waa lagu gaar yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inkiraad la-aan cid diidi kartaa ma jirto cid kaloo hawsha rasuulka calayhi salaatu wasalaam la leh ma jirto haadaa taasi waa taase wa haataani shafaacataani labadaa shafaaco qad khusataa bihi isagaa gaar looga dhigay rasuulkaoo keliya calayhi salaatu wasalaam iska leh bilaa nukraani nebi kale iyo sheekh kale iyo muriid kale iyo nin kaloo meel jooga oo arrinkaa rasuulka calayhi salaatu wasalam la soo garab istaagaya oo anagii hebel baa wada soconna amba rasuulka uga horreeya salawaatu ullaahi calayhi wasalaamu ma jiro haalian shafaacada ta saddexaad yashfacu fii aqwaamin rasuulku wuxuu shafeeco qaadayaa uu ka ergogelayaa fii aqwaamin dad maatuu ku dhintay calaa diini alhuda alislaam diinta hanuunka ee islaamka dad asalkii iimaanka haya wa awbaqathum kasratu alaahaami oo ay halaagtay dembiye badnaan fa udkhilu naara oo naarta lagu geliyey bida lijraami dembigaas dembiyada ay galeen iyo asaamta ay galeen aawadeed naarta ku galay rasuulku waxaa saddexaadka uu ka ergeynayaa an yukhrajuu minha in laga soo saaro naartaasi ila aljinaani oo jannooyinka loo soo saaro bifadli rabbi alcardi di lixsaani lagaga soo saaro ilahay fadligiisa ilaahay deeqdiisa iyo fadligiisa an yukhrajuu minha in looga soo saaro naarta ila aljinaani xagga jannooyinka loo soo saaro bifadli rabbi alcarshi fadliga uu leeyahay allaha carshiga rabbigiisu dilixsaani ee samafalka iyo ixsaanka leh taasina waa ta saddexaad rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka ergeynayaa dad muslimiina oo mu'miniina oo asalkii iimaanka haya oo naarta galay oo naarta ku galay dembiyadii ay galeen isagoo qofku mu'mina buu naarta geli karaa isagoo asalkii iimaanka haya ayaa dembiyadii si faraa badnaa ee uu galay oo ilaahay subxaana wa tacaala aanu ka dhaafin buu naarta ku geli karaa ciyaada billaah ilahay subxana watacala inaga badbaadiyo naartaas qofku marka uu galo ilahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dad ka mid a ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalam ilahay u weydiinayaa shafeecada iyo ergada oo dhan ilaahay kuwaa ka soo saar naarta iyagoo xilligoodii aan dhammaysan qaarkood iyagoo naarta aan gelin oo lagu sii wadaa laga soo celinayaa qaarkoodna markay galaan baa laga soo saaraya wahaalian yashfacu fii aqwaamin waxa uu ka shafeeco qaadaya qoomam iyo dad maatuu ku dhintay calaa diini alislaam diinta islaamka waawbaqathum ay halaagtay kasratu alaahaami dembiye badnaani ay halaagtay waa muslima shahaadanaya oo diinta nebiyullaahi moxamed hayste salawaatu ullahi caleyh wasalaamu oo rasuulka rumaysan oo aakhiro rumaysan oo aan gaal ahayn laakiin dembiyadii acmaasha la samaynayey amba dembiyadan camaliga ha ahaato amba dembiyada cilmiga ha ahaatee bidcadii waxyaabaa la halmaala bidcadu haddaanay gaalnimo ahayn wuxuun bay ka mid tahay dunuubtaas haddii ilaahi subxana wa tacala uu rabana uu dhaafi karo haddii alla uu doonana dadka uu ku qaadi karo way kala waawen yihiin oo bidcadu way ka weyntay kabiirada waawbaqathum ay halaagtay kasratu alaahaami dembiye badnaan fa udkhiluu la geliyey annaara bida lijraami naarta lagu geliyey dembigaas lagu geliyey waxa uu rasuulku ka ergeynayaa an yukhrajuu minhaa in looga soo saaro ila aljinaani agga xagga jannooyinka loo soo saaro bifadli rabbi alcarshi di lixsaani dadkaa rasuulku u ergeynayaa ma ummadiisa oo keliya mise waa muslimiinta oo dhan yani amba ummadiisa ha ahaato ummatu maxamed ha ahaato amba ummadihii kale ee ambiyadii kale rumaystay ha ahaatee labada qolba way jiraan ummaddiisa oo keliya inay tahay iyo ummadaha kale laftooda inay tahay oo maadaama labada hore labada shafaace horeba ummaddiisa iyo ummadii horeba ay ay tahay inay tan ummadihii kalena ay ku dhex jiraan wax diidaya ma jiraan wa bacdahu intaa ka gadaal baa yashfacu kullu mursalin uu shafeeco qaadayaa rasuul kasta wa kullu cabdin dii salaaxin waa waliy iyo addoon kasta oo wanaag lahaa addoon kasta oo alla ka cabsi lahaa oo shafeeco qaadayaan waa waliyin oo ay shafeeco qaadayaan weli kasta oo shafeeco qaadaya muslimiintu waa awliye ilaahay way kala welisan yihiinuune oo awliyanimadooda kale xoog badane haddii ay sugnaato qofka muslimka ahi in ay asalkii islaamka inuu hayo waa weli laakiin awliyanimada iyo welinimada ayaa kala itaal daran in yaroo kooban oo dada oo meel gaara joogta oo meel gaara fadhida oo ay dadku u qasdiyaan oo magaca welinimada haysataa ma jirto dadku way kala karaamo badan yihiin way kala cilmi badan yihiin way kala allakacabsi badan yihiin la kala cabsi badnaantaas iyo ilaahay subxaana wa tacaala uu kala dhowaanta loo kala dhow yahay ayaa qofka wilaayadiisu ay sii xoogaysanaysaa laakiin dadka muslimiinta allahu waliyu ladiina aamanuu ilaahay waa ka xidhiidhiyo weliga u ah dadka mu'miniinta waa mu'miniinta oo dhan ayaa magaca weli iskale waayo waa xisbigii ilaahay marka wuxuu leeyahay intaa kadib baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu intaa sameeyo waxaa hawshaa haddana gelaya oo shafeecadaa gelaya nebi kasta iyo addoon kasta oo wanaagsan iyo awliyadii kala guritaanku kala saaray labada oo uu ka dhigay kulla cabdin dii salaaxin wa waliyin laba shay addoon wanaagsan iyo weligu laba kala duwan maaha weligu waa addoon wanaagsanuun ya kii addoonka saalixa ah ilaahay subxaana wa tacaala rumeeyey ee acmaasha saalixaadkaa la yimaada ee toosan ayuunbaa weli ah qofka welinimadiisana eegaba waa lasii arki karaa waa lasii ogaan karaa qofka toosnaanta lagu tuunsan yahay ee masaajidka lagu arko ee salaada ilaashada ee qur-aanka akhriya ee ixsaanka sameeya ee daahirkiisu ay nooga muuqato qofkaasi inuu toosan yahay aahaartii iyo calaamadihii welinimada waa lagu arkaya calaamado dheeraad oo fara badan ad uga sii baahan tahay ma jirto ya inuu duulo iyo inuu maaragtay dhagxaan bartan taalow lacag ka sameeye iyo waxyaabaha iska khuraafaadka ee meelaha lagaga sheekeeyo waxyaabahaasi calaamadaha lagu gartaa welinimada maaha welinimada waxaa lagu gartaa qofka camalkiisu waa sidee wanaagsanaantiisu waxay ku xidhan tahay camal wanaagsanaantiisa iimaanka qalbiga ku jira ma naqaano laakiin qofka wanaag iyo toosnaan waxaa loo qirayaa marka acmaasha saalixaadka lagu arko rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis waxaa laga wariyey inuu yidhi qofkaad aragtaan isagoo caado ka dhiganaya masaajidka iimaan uqira iimaan uqira qofkaasi waa qof mu'mina waa qof muslima marka inta ay leegtay qofka alla kacabsigiisa iyo iimaankiisu inbay walaayadiisu leegtahay wax saa usii durugsan oo kale oo maaragtay qofku u baahan yahay inuu xisaabo kale ogaado maaha wayukhriju اllahu min الniiraani jamiica man maata cala اliimaani ilaahay waxa uu ka soo saarayaa naaraha jamiica man maata cid alla ciddii ku dhimatay cala aliimaani iimaan ku dhimatay waa bishaaro kale waa laga yaabaa dadka qaarkood muddo dheer inay ku jiraan maadaama qofku aynu hore u sheegnay haddii asalka iimaanka uu hayo oo gaalnimo aanu ku dhiman amba shirki aanu ku dhiman waxa weeyaan aakhirka wuu ka soo baxaya aakhirka wuu ka soo baxayaa naarta ha ku waaro muddo dheer ha ku jiro muddo gaabn gaaban ha ku jiro laakiin qofka haddii qalbigiisa ay ku jirto mithqaalu dara yacni wax la arko oo ilaahay abuuray waxa ugu yar oo iimaana qalbigiisa hadday ku jirto naarta ku waari maayo maalin unbu ka soo baxay rajuu leey qofka haddii qalbigiisa iimaan uu ku jiraa rajuu leeyo maalin maalmaha ka mid unbu ka soo bixi doonaa oo jannada uu geli doonaa wayukhriju allaahu min anniiraani ilaahay naaraa wuxuu ka soo saarayaa jamiica man maata cala aliimaani cidda ku dhimatay iimaan ku dhimatay jamiica man cid kasta oo maata ku dhimatay cala aliimaani iimaan haddii naarta ay dhacdo naarta inay galaan naartaasi ku waari maayaane way ka soo bixi doonaan fii nahri alxayaati yadraxuunaha yudraxuuna fii nahri alxayaati yudraxuuna waxaa lagu tuurayaa fii nahri alxayaati webiga nolosha dadka naarta laga soo saaro webi loogu talagalo jannada intaanay gelin baa waxaa lasoo mariyaa naar webigaasaa lasoo mariyaa waxaa laga soo saarayaa maaragtay naarta laga soo saarayaa dibete waxaa lagu soo ridayaa webigaas way ku soo noolaanayaan si rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay soo maydinaan arag meelaha daadadku ay maraan geed yaroo ka soo baxaya oo dhinacna dhooba ay ka saaran tahay dhinacna ay ka soo maaragtay geedka ka soo baxayo qurux badan yahay saas oo kale bimacnaa qofka wuu shaaxiday oo wuu dhuxuloobay dabeed si tartiib tartiiba ayaa qofka jidhkiisa usoo noqonaya culamada qaar waxay leeyihin webiga laftiisu waa webi ku yaala jannada oo loogu talagalay dadka naarta ka yimaada in la soo mariyo nolosha dib loogu soo sameeyo wayukhraju fii nahri اlxayaati yudraxuuna yudraxuuna waxaa lagu soo tuurayaa fii nahri اlxayaati webiga nolosha fahman xaala kownihim fahman iyaga oo dhuxula iyagoo soo dhuxuloobay fayaxyowna markaasay soo noolaanayaan wayambutuuna markaasay soo biqilayaan ay soo baxayaan kamaa yanbutu fii hay-aatihi kamaa yanbutu xabu sayli fii hay-aatihi fii xaafaatihi kamaa sida yanbutu uu uga soo baxo fii hay-aatihi qaabkiisa xabu xabu xamiili asayli daadku midhaha uu sito daadku meelaasu midha ka soo qaadaya dabeete midhihiiba wuxuu kaga tegayaa maxaanku idhaahdaa webiga amba daadka dhinaciisa kaasaa markaa uu ka soo baxaya sida kaas uga soo baxo fii xaafaatihi dacaladiisa oo kale marka la iskoo khulaaseeye lasoo ururiyo qodobkaas alimaanu bilyowmi alaakhir maalinta aakhire in la rumeeyo waa qodobka ugu culus ee ugu miisaanka badan leh waxaa ka dhalanaya camal masale cilmi oo keliya maaha camal baa ka dhalanaya maalinta aakhire waa maalin ballaadhan waa maalin howl badan waa maalinta qofka muslimkaah uu rabo inuusii shaqaysto waa maalinta qofka muslimka acmaasha uu samaynayo uu usii samaynayo maalintaasi inuu ku badbaado hadday xisaab tahay xisaabtiisuinay fiicnaato haddii cardi ay tahay qofka acmaasha lasoo cardinaya waa lasoo cardin lasoo bandhigaya la hordhigaya inay tahay wax wanaagsan hadday tahay in la miisaamo waxaa la miisaamaya waa acmaashiisa u muhiimsane camalkiisa inuu maanta sii badsado oo waxyaaba camalka nuqsaaminaya yaraynaya inuu qofku iska ilaaliyo waxaan waxba u tarahayn oo waxyeelaynaya inuu qofku iska ilaaliyo sidaasoo kale jisriga iyo siraadka jahaname ee dulmare ee la marayo wuxuu kaga tallaabaya waa maanta qofku wuxuu sameeyo oo masaa'ilkan had iyo jeer jaanibka waxaa laga eegaa camalka maxaa maxaa maxaa maxaa camalaan kaaga kordhay maxaynu ka qabsan karaa qofku muxuu ka faa'iidayaa camal ahaan intaanu ka faa'idan cilmi ahaan siraadkaa jahanama qofka maanta siraadka mustaqiimka ee toosan maanta mara ayuunbaa kaasna marayo ka tallaabay ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim jidkaas lagu ducaystay maalin walba toddobiyo toban jeer ugu yaraan la akhriyo ee faatixada lagu akhriyo maaragtay salaada lagu akhrinayo ilaahu jidka toosan lagu hanuuna leeyahay qofka jidkaa toosan maanta maree siraadka ee ku toosnaada ayuunbaa akhrina ku toosnaanaya haddii ka maanta uu seegseegaayo qofku ka dhacdhacaayo ambaanu raacinba maalintaasna kadiid bay ku noqonaysaa ninka jidka maanta raaci waaya berina uu ka dhacaya ninka maanta si si culays leh u raacay jidkan oo mar marna ka dhacaya marna soo fuulaya mar iska daynaya mar la imanaya ugu yaraan wuxuu noqonaya kaynu sheegaynay qofka intuu dhinacaa ka soo bilaabo kalaaliibtii iyo bahalihii soo lalaaday ay cuneen oo isagoo nafi aanay ku jirin dhinaca kale uga tallaaba marka waxaan uga jeednaa waxyaabahan oo dhan shafaacadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan oo dhan waxaa lagu wada helayaa qofka muslimka ahay maanta inuu isasii ilaaliyo oo maanta aynu xisaabtanno oo qofku isweydiiyo maxaa kuu meel yaalla maanta maxaad qabata maanta maxaad wanaajisay maanta maxaad xumaysay intaad cisyaan la timi wanaggii sheegnay waynu iska ilownaa waa laynoo qoraya waxyaabahaynu samayna waynu laakiin inagu maskaxda kuma hayno maanta waxaad dembi samaysay waxaad been sheegtay intaad ilaahay subxaana wa tacaala caasiday maanka kuma haysid waxaa laga yaabaa dhowr qodobo wanaagsan oo aad samaysay ma ilaaweysid inaad salaadahaagii jamaaco ku tukatay waa taqaanaa shantii salaadood afar baan ku tukaday amba shan baan ku tukaday way kuu qoran yihiin ilaawamaysid laakiin taas laguma dirsan meel bay taallaa laakiin ta lagu dirsaday waxay tahay qofka muslimka ahi inuu xumaantiisa ilaaliyo oo cisyaankiisa uu ilaaliyo oo naftiisa waxyaabaa halaagaya uu hoosta ka xariiqo siduu uga takhallusi lahaa ilahi subxana wa tala ina garansiiyo wasaadisu qodobka lixaad aliimaanu bilaqdaari qadarka waa in la rumeeyo faayqinan bihaa walaa tumaari faayqinan bihaa yaqiinso walaa tumaari ha murmin fakulu shayin biqadaa'in waqadar wاlkulu fii umi اlkitaabi mustadar fakulu shayin shay kastaa wuxuu ku dhacaa biqadaa'in waqadar ilaahay subxaana wa tacaala qadihiisa iyo qadarkiisa sida ilaahay uu doonay ilaahay cilmigiisa iyo ogolaan ogolaanshiyihiisa ayuu ku dhacaa fakulu shayin shay kastaa yaxsulu biqada'in waqadar wuxuu ku dhacaa alqada' walqadar walkullu shay kasta fii ummi lkitaabi mustatar kitaabka ilaahay subxaana wa tacala lawxulmaxfuudka la yidhaahdo ayuu kusii yaallaa waxaa kugu dhacaya ee waxyeello ah iyo waxa aad helayse wanaaga mid kastaaba wuxuu kusii yaalla lawxulmaxfuudka waxa iska dhacayaa ma jiraan laa nawa laa cadwa walaa طayra walaa cama qada allahu tacaala xiwala laa qawla walaa haamata walaa safar laa kama bida akhbara sayid اlbashar alqada labada afartaa qodob insha allah bedama soo noqon doonaa alqada walqadar qadarku waa ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisa ilaahay cilmigiisa iyo awooddiisa ilaahay subxaana wa tacaala uu meel sii dhigay waxyaabaha dhici doona shay kastaa goortuu dhacayo iyo cidduu ku dhacaayo iyo siduu u dhacaayo meeshuu ka bilaabmayo iyo meeshuu ku dhammaanayo dacfi iyo quwa khayr iyo shar wuxuu doonaba ha ahaado ilaahay subxaana wa tacaala zamanka iyo makaanka iyo cidda cid allaal iyo cidda waxaasi ay ku dhacayaan iyo meesha waxaasi kasoo ka soo dhacayaan iyo waxyaabaha sababaya oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala wuu ogyahay waxaa laga yaabaa aqdaarta qaarkood toos ma dhacaane asbaab bay leeyihiin asbaabtan ilaahay wuu ogyahay aahaarta ka aahaarta ka daba timaada waxbaa dhacaya masalan shay amba musiiba ha ahaato amba wax wanaagsan ha ahaato shayga wanaagsan ee dhacay sabab buu leeyahay marka uu dhacana waxbaa ka sii dhasha waxa ka dhalan doona ilahi subxaana wa tacaala wuu ogyahay waxa sababayna wuu ogyahay qadarkiina wuu ogyahay aayaad fara badan iyo axaadiis fara badan baa tilmaamaya qadarka oo qur-aanku aad buu maaragtay u balbalaadhiyey inna kula shayin khalaqnaahu biqadar shay kasta waxaanu ku abuuray qadar annagaa sii jaangoynay oo sii meelo dhignay waxna seegay ma jiraan waxaanu hilmaansannahayna ma jiraan ma asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ilaa fii kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir ilahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahy musiibadaas dadku aada u yaqaanaane musiibo kasta oo dhacda amba si guud ha u dhacdo dhulka ha ka dhacdo amba dadka naftooda ha ku dhacdo qofka si khaasa ha u taabatee kitaab bay kusii yaalaan intaanan abuurinba intaanan abuurin musiibada lafteeda intaanan dadka abuurin dhulka intaanan abuurin ayaa musiibadaasi inay dhici doonto ayaa meel la sii dhigay oo meel lagu sii qoray oo la sii jaangooyey tafaasiishada daqiiqaa iyo tacaamkaaba meel baa la sii dhigay ilahi subxaana wa tacala ina dalika cala allahi yasiir inankay nala weyn tahay waxaa dhici doona ogaalkeedu uu inala weyn yahay leannu ibni aadam baynu nahay daciif oo itaal daran laakiin ilaahi subxaana wa tacaala wuu la yaryahay waa yasiir meelaha dadku had iyo jeer ay ku yaro kadeedmaan bay ka mid tahay qadarku qadarku culimmadu waxay yidhahdeen waa indhaha oo kale qadarku diinta wuxuu u yahay indhaha oo kale indhaha haddaad faraha ka dii wadaad juqajuqayso waad indhabeeli haddii qofku indhihiisa lagu salido marna uu qori ku geliyo maruu biyo ku shubo maruu caano ku shubo maruu waa wuxuu arkaba haddii qofku indhaha ku shubo marka dambe dem baa u dambaysa qadarka dadku hadday faraha ka dayn waayaan sii raacraacitaankiisa iyo macnayntii oo muxuu lahay sanu yidhi oo kan kale maxaa ka dambeeya oo juqajuqaynta qofku uu ka dayn waayo marka dambe qofka diinla-aan baa ku dhacda qofku wuxuu ka shakiyaa jiritaanka ilahay marka dambe wuxuu ka shakiyaa waxyaabaha dhacaya wuxuu qaadan kari waayaa musiibooyinka ilahay aniga muxuu ila jeedaa dadka qaar baad moodaa ilahi subxana wa tacala in la garnaqsanayaan khayr baan sameeyey salaadaan tukadaa weligay cid maan maan maan xumayn haddana musiiba ay daba socotoon maxaa jiradii maxaa dhacay yani waxaanu aaminsanayn waxyaabahan inay dhacayaan shay kasta oo dhacaya wuxuu ku dhacayaa qadar qadarkaasna waxaa ka dambaysa xikmad ayaa ka dambaysa qadarku iskama dhacayo un sabab buu u dhacayaa wax wanaagsan baa ku yimi inta waintay wax isku beegbeegmeen un iskamay dhicine waa qadar ilaahi subxaana wa tacaala iyo qadaa u meel sii dhigay ko shaygaasna ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu u sameeyey xikmad iyo ujeeddo isagu uu garanayo mararka qaar ujeeddooyinka qadarka waynu fahmi karraa roob la-aan iyo roob xanuun iyo caafimaad colaad iyo nabad yaraan iyo badnaan dacfi itaal daro iyo awood waxyaabahaasi asbaabaha keena waynu naqaanaa qofku inuu itaal dareeyo amba qofku inuu xanuunsado asbaab bay leedahay waa la yaqaanaa inuu qofku caafimaadana asbaab bay leedahay laakiin waxaa jirta waxyaabaha qaar inaku aynaan garan karin way dhacaysaa qaarkood waxaynu fahanaa markay dhacaan kadib markay dhacaan ee aahaarteeda iyo saameynteeda aynu aragno ayaa waxyaabaha qaar la ogaadaa qadarka macnaha uu leeyahay ilaahay subxana wa taala xagga u wado mararka qaar shay baa ina xanuunjiya shay baa inaku dhacaya oo ina xanuunjinaya qofku markaasuu samri kari waaya marka muddo uu joogo ayaa wuxuu ogaanayaa sababtu waxani u dhacaybaa inay dantiisa ahayd dantiisa inay ahayd oo aanay wax kalaba ahayn maslo gaaban ee qiso gaaban kusoo gebagabaynayaa maalin dhawata aan ka sheekeeyey nin reer hargeysaah qadarkan kuu sheegaya nin reer hargeysaah ayuu gaari jugiyey gaari baa ku dhacay dabeeto ninkii kelidan ayuu gaarigu kaga dhacay kelidii baa sii xanuuntay dhakhtar baa la geeyey ninkii wuxuu ku yidhi dhakhtarka inankii waa nin dhallinyaraa wuxuu ku yidhi kelidaas way dhimatay waa lagaa saaraya bal dareenkaas maxaa dareemi lahayd adigoo nin dhallinyaraahoo dee saad isleedaha dunyada kaa horreyso oo lagu yihi kelidaas waa lagaa saaraya kelidaada way dhimatay ninkii yaraa uu walbahaaray nooc quusoo kale ku dhacay dhakhtarkiibu te wuxu halayga saaro waana qasab haddaan lagaa saarin meesha way kusii qurmaysaa baash way baaba'aysaa waa laga saaraya ninku isagoo iska quusa buu mashraxadii tegey waa laga saaray kelidii kelidii markii lasoo saaray lasoo gooyey dhakhtarkii uu arkay dhakhtarkii oo yaaban baa soo noqday wuxuu kusoo laabtay inankii wuxuu ku yidhi war nin yahow ilaahay mahadi ilaahay kelidaa in lagaa saaro maanta qadaray ilaahay ku mahadi maa maxaa dhacay buu ku yidhi wuxuu waxaa dhacay kelidani gebigeedu anigu wuxuun baan qiyaasaya nabarkan ku dhacaye kelidan waxaa ku jira kansar kansar baa ku jiray aan la ogeyn kansarkaasi hadduu kugu sii jiri lahaa muddo muddo yaroo kooban buu sheegay muddadaa hadduu kugu sii jiri lahaa jirkao dhan buu wada gaari lahaa waa dhiman lahayd marka ilaahay wuxuu kugu badbaadiyey gaadhigaa ku duqeeyey gaadhigaa ku jugeeyey buu ilahay kugu badbaadiyey waxaan uga jeedaa mararka qaar qofka waxbaa ku dhaca shay uu markaa dhibsanayo oo uu karaahiyeysanaya ku dhaca wayajcal allahu fiihi khayran kaiira dabeete ilaahay khayr badan buu uga dambeysiiya wuxuu ogaadaa waa show adunbaa lagu yaro qabanayo waa waa lagaa yaro cadhaysiinayayuune show meesha laguu sii wadaa meeshaa taagnayd waabay ka fiican tahay markaa qofka muslimkaahi waxaa la rabaa qadarka inuu isu dhiibo asbaabtuu la imanaya qofka muslimkaahi wuu dadaalayaa waxbuu samaynayaa wuu firigfiriglaynayaa laakiin aakhir xaaga waxaa imanaya qadarka ilaahi subxaana wa tacaala siduu ilaahay u doonay ayuun bay u dhacaysaa inaku si baynu doonaynaa ilaahayna sibuu doonayaa labadaas hadday iska hor yimaadana teebaa soconaysa ta ilaahi subxaana wa tacaala wallahu aclam wabilahi towfiiq